shaqooyin baa ka socday nadiifin iyo wadooyin la koosinayo wado ka mid ah oo koonfurta magaalada madhoolaaniga ku darman lahayd markay ku dhawaatay laamiga dagaalkaasu bilowday baa la yidhi dhinaca galmudug oo diidanay meeshaas in wadada lasoo gaarsiiyo anuu sababta ma ala ay tahay baa dagaalku halkaas dagaal baa ka qarxay hadda waa la dagaalamay dhibaasho iyo dhaawac iyo khasaaraba waa laii sheegayaa iyo mushkilad badan oo shacabki dhex martay ka dhacay laakiin dagaalkaas wuu jiraa waa keenaan lahayd in la joojiyo oo maarag anu dhinaca iyaga in la joojiyo anugu baaqaya waayo faa'iido dhali mayo magaalada quruxdeeda iyo nidaamkeeda iyo deganaanshaheeda u buluminaya ma maya walaala waday falayeen dagaal ma bilaabin dagaal saaka maahayna cagaf bay wateen cagafta kolle ciidan baa lagu daraa loogu talagalo dadka biaateerka laga duminaya iyo inay ay marsiiyaan ciidanku ciidan cid loogu talagalay kala wada furidda oo dhan baa cagafta ciidan lagu daraa sideedaba markay cagaf meel ka shaqaynayso cagaftu waa amdidad leeyahay ama dawladdu leedaha qayb ka mid ah marka in la furo diidanaa oo dagaal waxba salimay ma dee dagaal anagu dagaal ba uma socon cagaf baana wadana cagaf ma dagaalanto waa gaariga ugu gaabiya gaadiidka la kaxaysto